عظم كالسيل كالريح كالموج غدار عادم كالخيل كالليل كالرعد شرار عظم كالسيل كالريح كالموج غدار عادم كالخيل كالليل كالرعد شرار مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشاره نازل طاغوت الدنيا لا يملك غير حجاره
bismillaahi raxmaan iraxiim waad mahadsan tahay walaalka war-saxaafadeed kooban oo hadda kasoo baxay taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa lagu faahfaahiyey weerarkii cagmarinta ahaa ee saake ka dhacay degmada galcad ee wilaayada galgaduud war-saxaafadeedka waxaa lagu yiri sida tan ciidamada mujaahidiintu waxay saaka oo jimco ah weerar lixaad leh ku qaadeen saldhigga ciidamada ridada ee dhowaan ay ka samaysteen degmada galcad ee wilaayada galgaduud halkaasi waxaa ku sugnaa saddex urur oo ciidamada ridada ah kuwaasi oo laba urur ay ahaayeen kuwa maraykanka uu leeyahay ee danab loogu yeero iyo hal urur oo kuwa turkiga uu leeyahay weerarka oo bilowday xilligii salaada fajar waxay ciidamada mujaahidiinta dhowr jiha ka weerareen fariisimayaasha cadowga ee degmada galcad ay ku lahaayeen waxaana ilaahay mahadiis dagaal xooggan kadib ciidamadeenna mujaahidiinta u suuro gashay inay jebiyaan maleeshiyaadkii riddada ayna si buuxda gacanta ugu dhigaan saldhiggii riddada ee degmada galcad khasaaraha dhimashada cadowga soo gaaray inta hadda aan ognahay ayaa lagu yiri bayaanka kasoo baxay taliska ciidanka mujaahidiinta waa boqol konton iyo sagaal isugu jirtay askar iyo saraakiil in lagu dilay dagaalkii saakay cadowga goobta lagu dilay waxaa ka mid ahaa saraakiishii ugu muhiimsaneed ee ciidamada maraykanka uu leeyahay ee danab isugu yeedha sidoo kale waxa ay ciidamada mujaahidiintu gacanta ku dhigeen dhammaanba gaadiidkii dagaal ee cadowga goobta ay ku haysteen kuwaasi oo tiradoodu ay ahayd afartan iyo shan gaari ciidanka mujaahidiinta ayaa dhammaanba gacanta ku dhiga ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka kasoo baxay taliska ciidanka mujaahidiinta waxay sidoo kale mujaahidiintu gacanta ku dhigeen hub iyo saanad ciidan iyo agab kale oo murtadiintu ay lahaayeen ciidamada mujaahidiinta ayaa hadda gacanta ku haya degmada galcad wixii faahfaahin intaasi dheerin wuxuu ballan qaaday taliska mujaahidiinta inuu soo gudbin doono insha allahu tacaala
مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشاره نازل طاغوت الدنيا لا يملك غير حجاره يطلق كبابيل تخرق من راب جداره فبنى بالخوف حصونه أعلى فيهم أسواره فتفجر فيهم غضبا أنشب فيهم أظفاره كشظايا النار تراه مغوار يصنع غاره ما خف الخطوة حتى وقع بالموت قرارا مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشاره